munaasabad kooban oo ka dhacda dekedda weyn ee magaalada muqdisho ayaa waxaa dowladda federaalk soomaaliya ay kula wareegtay markab shixnad gargaara siday kaas oo dowladda turkiga ay ugu talagashay shacabka soomaaliyeed ee tabaalaysan gargaarkan oo ka kooban qeybaha kala duwan ee raashinka iyo teendhooyin iyo waxyaabo kaleeto nolosha aasaas u ah oo gaaraya ilaa saddex kun oo tan ayaa dowladda federaalk soomaaliya la wareegtay gargaarka ay soo gaarsiisay dowladda turkiga ayaa waxaa la wareegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac oo weelinaya guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed mudane maxamuud macalin cabdulle waxaana sidoo kale xafladda ka qayb galay safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya hay-adaha gargaarka ee biniaadinimo u qaabilsan dowladda turkiga ugu horreyn guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliya mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa waxa uu sheegay in gargaarka ay gaarsiin doonaan dadka mudnaa ee loogu talagalay waxaana uga mahad celiyay dowladda turkiga garab istaagooda waxaan runtii u mahad celinayaa dowladda walaalaheena oo turkiga oo runtii aan ahayn markii ugu horreysay noo timaado marar badan noo timaaday hadda kabacdina aan sugayn oo noo imaanayso dabcan annaga ka sodma ahaan waxaa hawshaa naga qusaysaahi inaan dadkii loogu talagala gaarsiino annagoo mar kale kaashanayno dowladda turkiga walaalaheena ah dabcan waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo runtii maanta nagu sharfay inuu uu hawshaan goob joog u noqdo waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahad celinayaa safiirka walaalaheena turkiga iyo hay-adaha turkiga khaasatan hay-adda aafaad oo ah hay-adda dhigayna ah hay-adda maaraynta mas-uuliyoyinka turkiga oo runtii hawshan hogaaminayso aad iyo aadaan runtii ugu mahad celinaya ummadda soomaaliyeed runtii xaaladda ay ku jirtaahi waa xaalad runtii aad iyo aad u cariiri ah laakiin waxaan rajaynaynaa fuujarkayna ma xumo ilaahay idinkiisa waxaan haysanaa walaalana garab taagan dhanka kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa la wareegay deeqda gargaar ay soo gaarsiisay dowladda turkiga soomaaliya waxaana uu sheegay in dowladda turkiga ay soomaaliya usoo gurmatay xilligii loo baahnaa ama xilligii loogu baahida badnaa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed horta inaan ugu bushaareeyo haddii berigii hore marka ay naftu baxdo oo xooluhuna ay baxaan inta ilaacadaha laga daawado ay dadku inoo soo gurman jireen sidii madaxweyne ordogan isagoo dalkiisa jooga oo cilaaqaad badan aan la lahayn dalkan soomaaliya uu tiifiyada uga arkay duruufta ay soomaali gashay laba kun iyo koob iyo tobankii oo ay inoogu soo gurmadeen haddii xaaladdu ay sa ahaan jirtay hadda ma aha hadda bilo ka hor maalmo ka hor isbuucyo ka hor lix bilood ka hor ayaa qorshe dawladdu ay ka sii dejinaysa markabkan aad aragtaan ee baaxaddaa leh ee saddex kun iyo dhowr boqol oo tan oo cunno iyo mataqaanaa gurmad ay saaran yihiin waa mid ka mid ah maraakiib fara badan oo arrintaas nala xallin doona oo ka imanaya dalalka aynu saaxiibbada nahay sida dalka turkiga oo hormood u ah